dusha dhammaantood waa furanyihiin way furan yihiin bajaacyo bajaajii gaadiidka way shaqeynayaan marka dowladda ciidamadii madaxa dowladda u mahad celinayna maadaama wadooyinka noo fureen intaas u fureen sababo waa soo maray wadooyinka soobahola wadaaj soddonka waa soo maray wadooyin badanaa soo mara wadooyin badanana furan yihiin haa madaxweynaha iyo madaxa kale waa kumaadsan yihiin ismasaadaa dhammaantood madaxa dowladda wadada isgoyska farolonso way furan tahay shalay iyo maanta oo si toos way shaqaynaysaa laakiin degmooyinka degmada wadooyin kale ay leedahay warkama hayaani tan unbaan hubaa may markii hore wax inay ka baxaan ma cidna ma soo geli karin laakiin hadda si toos ah bajaaj ambaawur waxay doon ahaan waa la baaraa ciidanka si toos baari baaritaan ay marsiinayaan wayna soo gudbaayaan bulshada si toos ay u isticmaalayaan hadda wayna ku faraxsan yihiin shacabka walaa wadadan hadda aniga aan ka waramo dadka isticmaalaya aaday ugu faraxsan yihiin dowladduna ugu mahad celiyeen guddiga waxaan ku dhiirigelinaa weli inay wadooyinka wadooyinka inta kale ee xiran ay ka hadlaan dowladdana culeys lagu saara inay wadooyinka furaan raadiyo muqdisho iyo t v-ga qaranka soomaaliyeed runtii hadalka uu soo saaray madaxweynaha iyo guddigii qaranka buumaxaray waa midho dhalay madaxweynaha hadalkiisii uu ku amray in wadada la furo shacabkana la siiyo fursad ay ku noolaadaan isla markaasna ku shaqaystaan waxbarashadana ku aadaan waana hadalkii madaxweynaha uu hirgalay wadada makaan mukarama ilaa wadada wadnahana waa isku furan tahay maantana dadka waxbarashada si toosa u aadeen shaqada si toosa loo aaday dadka ay dareemayaan nafis iyo farxadda dareemayaan aad baa loo soo dhaweeyey waxaa lada waxaa la hadalhayaa in madaxweynaha soomaaliya uu yahay mid shacabka soomaaliyeed ay doorteen una doorteen in uu ayaga unaxariisto wayna filaayeen islamarkaasna waxay aada iyo aada ugu qanacsan yihiin go-aanka adag ee madaxweynaha uu qaatay islamarkaasna uu ku amray guddiga guddiga amniga inay fuliyaan islamarkaasna ay fuliyeen waxaa sidoo kale dadku aada u hadalhayaan in madaxweynaha soomaaliya wax ka badan intaas ay ka sugayaan islamarkaasna weli ay jirta meelaha qaar in magaalada aysan isu socodkeedii aysan aysan sida sida hore aysan ahayn